بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله magacayga waa cabdulahi maxamed xasan waxaa farxadnoo ah maanta inaan soo booqonnay degmada baardheere oo aan hadda ku sugannahay garoonkeeda halkaas oo ay maxaan ku rahdaa nagu soo dhoweeyeen guddoomiyaha degmada gudoomiye cabdulaahi nuur iyo odayaal isuduwaha caafimaadka wasaaradda caafimaadka ee degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaan maanta ka soconaa hay-adda human appeal oo ah hay-ad caalami ah oo ka diiwaan gashan dalka ingiriiska xarunteeda hadda bariga africa ugu weyn ay tahay magaalada muqdisho aniga iyo tiam ka tirsan hay-adda ayaa maanta waxaan keenay deeq daawo ah oo naga soo gaartay hay-ad fadhigeedu yahay maraykanka oo loo yaqaano americaris marka insha allahu tacaala qeybo kala duwan oo dalka ayaan gaarsiinaynay baar dheerena waxay ka mid noqotay qeybaha mudnaanta ayada yeeshay marka arrintaa ayaa maanta farxad nooa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa daawooyinka iyaga inay wax ka taraan maxaan ku rahdaa xanuunada maxaan ku rahdaa gaar ahaan shuban biyoodka xilliyada ay maxaan ku rahdaa dhacaan iyo fuuq celinta iyo waxyaabaha kala duwan gaar ahaan hooyooyinka uur kale iyo dhallaanka ka yar shanta sano marka insha allahu tacaala socodkayga intaasuu ahaa aad baana uga mahad celinayaa maamulka degmada qeybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhalinyarada culimaudiinka iyo hooyooyinka oo nagu soo dhaweeyey garoonka arrintaana aad iyo aad baan uga mahad celinaya insha allah waxaan rajaynaynaa ka human abiil ahaan in aan waxqabadkayga intaa uusan ku koobnayn maalmo sii horeysay waxaan degmada nimid ayadoo dad shaqaale inaga joogeen abuur iyo tababaro iyo waxyaabo iyo diyaarinta dhulbeereedka fatahaaduhu ay burburiyeen barnaamij la xiriira waxa loo yaqaano livelihoodka ama xagga agriculture support beeraha iyo iyo iyo iyo iyo waxyaabaha la xiriira taa oo aan ka taageerayna dadka daadadka ay saameeyeen bal in wax un soo kabasha ay sameeyaan waxaan rajaynaynaa sidoo kale anoo fursaddan ka faa'iidaysanayo inaan gargaar kale oo deg dega oo dhowr boqol oo qoys oo raashin iyo waxyaabo maacuun isugu jiro in maalmaha horteena iyadana hadduu ilaah yirahdo aan bixina rajaynaynaa aad iyo aad baad aan ugu mahad celinaya dhammaan qeybaha kala duwan ee aan kor ku soo sheegay arrintaa iyada maxaan ku rahdaye ama garoonka nagu soo dhoweeyey ama gacanta naga siiyey in aan maxaan ku rahdaaye howlaha iyaga degmada ka qabanno insha allah waxaan alla subxaana watacaala ka rajaynaynaa in ummadda dhibaatooyinka soo noqnoqday sida abaaraha fatahaadaha colaada iyo waxyaabaha kala duwan ilahay uu ka saaro ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala human abilna waxay ballan qaadaysaa anoo afkeeda ku hadlayo wixii karaankeeda ay qaban karto in degmooyinkan degmooyinka taargetka u ah ay ka mid noqoto aad iyo aad baan umahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu